halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu marka ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo ilaa iyo siddeedda oo shanla idinkoo inaga dhegaysanaya mowjadda shan iyo labaatanka mitabaan
sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aynu horey idiinku sii wadi doonaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ee baibalka oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaana caawayay aan horay idiinku sii wadi doonaa kitaabkii daniel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore saddex siyaabood baa noloshii daniel loo qiimeeyaa waxaana weeye inuu ahaa nin leh ujeedo iyo inuu ahaa nin salaadeed iyo in uu ahaa nebi dadka u sheega waxyiga imanaya wakhtiga fog mid ka mida waxyiyadaas ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabka daniel cutubka labayo tobnaad aayadda afraad kuwo badan baa hore iyo dib u roori doonaa aqoontuna way kordhi doontaa
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara gelye abow hana dayrin dadkaaganehe allow hana doorinadaadayne abow hana dayrin dadkaaganehe masiixa qofkiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe
waxaanu soo aragnay inuu ahaa ninka labaad ee boqortooyada waxaa boqor ka ahaa baabiloon xilligiisii nebyonadas oo reer baabiloon ahaa xilligiisii waxaana loo malaynayaa in aabbihii uu ka maqnaa daafaha ama daclada shishe ee waddanka halkaasoo malaha uu difaac kaga jiray wiilkiisana waxa uu diyaafad u sameeyey raggii saraakiisha ahaa oo waxa uu bilaabay in uu koobkii dahabka ahaa ee yeruusaalem laga soo bilaqaystay uu khamri ugu shubo naago addoommo ah iyo raggiisii sakhraanka ahaa wakhti yar dabadeed ayaa waxaa ku soo degay xukun oo qolladii ay ku shirsanaayeen gidaar ka mid ah ayaa waxaa lagu soo qoray far aan la aqoon waxaana loo yeeray reer kaldiin iyana way ku guuldaraysteen in ay boqorka u sheegaan fasirka qoraalkaas isaga ah farxaddoodii waxa ay isla daqiiqaddii isku beddeshay cabsi iyo welwel oo waxaa bilowday muuse now haddaan qoraalka halkii idinka sii wado dhegaystayaal ayaannu iminka eegeynaa baalka kun boqol lixiyo toban ee axdigii hore kitaabka daniel cutubka shanaad aayadda tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan markaasaa boqorka iyo saraakiishiisii hadalkoodii aawadiis ayaa boqoraddii u soo gashay gurigii diyaafadda kolkaasay boqoraddii hadashay oo tidhi boqorow weligaaba nolow fikradaadu yay kaa argaagixin wejigaaguna yuusan cabsi bedelmin boqoraddii baa iminka boqorka u soo gashay waa xaaskii nebukadnesar waxa ay maqashay wixii ka dhacay xafladda waxaana ay doonaysaa in boqorka ay la taliso bal taladeedii ayaannu iminkana idinka akhriyaynaa isla kitaabka daniyel cutubka shanaad aayadda koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan nin ruuxii ilaahyada quduuska oo ku jiro ayaa boqortooyada jooga oo jeerkii aabbaha ayaa waxaa laga helay nuur iyo waxgarasho iyo xigmad u eg xigmaddii ilaahyada oo boqor nebukadnesar oo ahaa aabbaha boqorow waxa uu isaga ka dhigay madaxdii saaxiriinta iyo xidiga sheegayaasha iyo kuwa reer kaldiyiina iyo kuwa wax sheega waxa ay boqoraddan waayeelka ahi leedahay nebukadnesar oo ahaa aabbaha haddaba taasu waxa ay u dhacaysaa ama ay noqon kartaa in nebukadnesar ahaa ninkan awowgii ha yeeshee u dhici mayso in uu ahaa oo keliya aabbihiisii dhalay laakiin waxaa kaloo uu noqon karaa kii uu ka soo faracmay ama awowgii saddexaad weli waxaanu haddaba bartamaha kaga jiraa qisada ka dhacaysa guriga boqorka eh waxaanu idiin akhriyaynaa cutubka shanaad aayadda labayo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan maxaa yeelay waxaa laga helay ruux aad u wanaagsan iyo aqoon iyo waxgarasho riyooyinkana wuu fasiri jiray waxa daahanna wuu muujin jiray shakigana wuu saari jiray oo kaasi waa daniel kii boqorku uu u bixiyey belshaazar haddaba danielna ha loo yeedho oo isna fasirka wuu caddayn doonaa boqoraddan waayeelka waxa ay u timid in ay gacan ka geysato khaaquulka ku yimi boqortooyada oo waxa ay doonaysaa in wiilkeeda la caawiyo sida abaarta waxa ay belshaazar u ahayd ayayo waxa ay u sheegaysaa inuu boqortooyada joogo ninkan la yidhaahdo daniel oo ay ku tilmaamtay inuu ahaa nin ruuxa ilaah uu ku jiro oo baytiri riyooyinkana fasira oo awoodna u lahaa ama u lahaan kara in uu riyada fasiro waxaanu markaa dhegaystayaal iminka soo gaarnay maadada khusaysa ama ku saabsan daniel oo boqorka ku celinaya hadiyadiisii haddaan arrinka ka tixraano kitaabka quduuska ayaanu la soo kala baxaynaa baalka kun boqol lix iyo toban ee axdigii hore kitaabka daniel cutubka shanaad aayadda saddex iyo toban ilaa tan afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa daniel lasoo hortaagay boqorka boqorkiina waa la hadlay oo daniel ku yidhi ma waxaa tahay daniyeelkii ka mid ahaa kuwii yuhuudda laga soo dhacay oo boqorkii aabbaha oo boqorkii aabbahay ayaa yuhuudda ka keenay waxaa la iiga kaa sheegay in uu ruuxa ilaahyadu kugu jiro oo laga dhex helay nuur iyo waxgarasho iyo xigmad aad iyo aad u wanaagsan daniel waxaa la soo hortaagay boqorkii baabiloon ama aan idhaahdee boqor xigeenka waxaa suuragala in isaga dhinac la isaga riixay markii nebukadnesar dhintay oo xukunka iyo waxa dhacayana aanu warba u haynin oo waxaaba suuragala sida muuqata in daniel aan lala tashin jirin wixii ka dambeeyey xukuumaddii nebukadnesar haddaan qisada halkii markaa idiinka sii wadno ayaannu iminka eegeynaa cutubka shanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniga ku leeyahay sida tan haddaba raggii xigmadda lahaa iyo xidigayaashii baa lasoo hortaagay inay fartan akhriyaan oo ay ii caddeeyaan fasirkeeda laakiin way kari waayeen inay ii caddeeyaan waxaas fasirkiisa laakiinse waxaa la iiga kaa sheegay in aad wax fasiri kartid shakigana saari kartid haddaba haddaad farta akhriyi kartid oo aad fasirkeeda caddayn kartid waxaa lagu xiri doonaa dhar guduudan waxaad qoortana ku qabi doontaa silsilad dahaba oo waxaad noqon doontaa taliyaha saddexaad ee boqortooyada haddaba belshaazar waxaa uu sasabayaa danielo waxa uu ku dhiirigelinayaa in uu hadiyado siin doono haddii uu sheego wixii ay garan waayeen reer kaldiin waxaana loo sheegay isna in uu noqon doono ninka saddexaad ee boqortooyada haatan daniel waxaa loo ballanqaaday hadiyad la mid a kuwii loo ballanqaaday saaxiriinta haddaan iminkana jawaabtii nebi daniyel ka eegno qorniinka ayaanu iminkana eegeynaa aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sidaatan markaasaa daniyel jawaabay oo yidhi isaga oo boqorka hortaagan boqorow hadiyadahaaga iska hayso abaalgudyadaadana ku kala sii hase yeeshee farta waan kuu akhriyi doonaa fasirkana waan kuu caddayn doonaa daniyel hadiyaddii boqorka ayaa uu ku celiyey oo waxa ay u muuqataa in uu si qallafsan ula hadlayo belshaazar waxaana ay ila tahay haddaanu boqorku naxsanayn wuu garan lahaa in diidmada hadiyadda ay isaga cay ku tahay daniel uma baahna hadiyadda ninkan dhallinyarada ah xitaa haddii jagada la siiyo wakhti gaaban uun buu haysan lahaa oo kuma intifaaceen sidaannu arki doonno haddaba daniel khudbad ayaa uu u soo jeeday belshaazar taasoo ahayd khudbad aan weligii loo sheegin ama aanu maqal iyada oo kale intii uu aabihii hoos joogay daniel iminka nin dhallinyaro ah maahan wuuna gaboobay ama odayoobay oo waxa uu daniel leeyahay sida ku qoran cutubka shanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sidan boqorow ilaaha ugu sarreeya waxa uu aabbaha nabukadneser siiyey boqortooyada iyo weynaan iyo ammaan iyo derajo oo weynaantii uu siiyey aawadeed ayay dadyoogii iyo quruumihii iyo kuwii kale afka ahaa oo dhammu la gariireen oo ka cabsadeen kuwuu doonayeyna wuu dilay kuwuu doonayeyna wuu reebay oo kuwuu doonayeyna wuu sarraysiiyey kuwuu doonayeyna wuu hoosaysiiyey nebukadnesar waxa uu ahaa hogaamiye xoog leh oo wax walibana way u ahaadeen waxaan rumaysanahay inaanu jirin nin isaga lagu masaali karay oo nin la mid a isagana dunida lagama heli doono ilaa kan masiixa mucaarada u yimaado waxaana daniel uu meerinayaa ama xeebidisiinaya belshaazar sidii ilaah ula macaamilooday awowgii nebukadnesar ilaah baa isaga cabshiga siiyey waxaana uu hoos keenay boqortooyooyin fara badan oo dunida ka jiray waagaas waxa uu iminkana u sheegayaa belshaazar khibradihii iyo xiisadihii nebukadnesar la soo gudboonaaday sida ku qoran cutubka shanaad ayadaha labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse markuu dhulka koor isaga qaaday oo ruuxiisii kibir la qallafsanaaday ayaa carshigii boqornimadiisa laga dejiyey ammaantiisiina waa laga qaaday markaasaha binu aadmiga laga eriyey qalbigiisana waxaa laga dhigay sida kan dugaagga wuxuuna la joogay dameeraha duurka oo waxa uu doogga u daaqi jiray sida dibida jirkiisiina waxaa qoyay dharab samada ka soo dhacay ilaa uu ka ogaaday in ilaah ugu sarreeya u taliya boqortooyooyinka dadka oo uu madax uga dhigo ku alla kii uu doono belshazarow adiga oo wiilkiisa ah ma aadan ishoosaysin inkastoo aad waxyaalahan oo dhan ogeyd laakiinse waad iska sarraysiisay sayidka samada oo waxaa lagu hor keenay weelashii gurigiisa markaasaa adiga iyo saraakiishaada iyo naagahaagaba iyo weliba naagaha addoommadaada ahu aad khamri ku cabteen oo waxaad ammaantay ilaahyada lacagta iyo dahabka iyo kuwa naxaasta iyo birta iyo qoryaha iyo dhagaxa ah oo aan waxba arkin waxna maqlin waxna ogeyn oo ilaaha neeftaadu gacantiisa ay ku jirto oo jidadkaaga oo dhan lehna ma aadan ammaanin dabadeed gacanta isaga xaggiisaa laga soo diray oo waxa ay qortay fartan daniel si layaab leh ayaa uu ugu faaqiday belshaazar wixii qabsaday awowgiis nebukadnezer welibana awowgii waxa uu ahaa hogaamiye awood u sugnaatay oo cid is hortaagi kartayna ma lahayn welibana waxa uu yidhaahdo ayaa shaqayn jiray haddaba markii nebukadnezer ay badraddu ka buuxsantay waa la hoosaysiiyey waxa uu markaa hadalka arar uga dhigayaa sida ninkan belshaazar ah la hoosaysiin doono waayo isagu wuu ka sii xumaa nebukadnezer waxaa suuragal ah in uu horay u maqlay wixii awowgiisii hore uu sameeyey ha yeeshee kuma waana qaadan waxaana nebigu u meerinayaa taariikhda ka hor intaanu xukunka ku dhicin ilaah waxa uu xukun dusha ka saara oo keliya kuwa fursadda u hela inay maqlaan ereygiisa haddana ismoogeysiiyo oo aan dan ka gelin nebukadnesar iyo qoyskiisa oo dhanba waxa ay heleen fursaddaas oo waxa ay wada arkeen wacdarihii iyo layaabkii ka dhacay bablon haddaan lagu waana qaadan kolleyba xukun wuu imanayaa haddaba kuwa la khiyaamayn doono marka wakhtigu dhammaado waa kuwa diiday iftiinka ay yeeshee garanaya hadallada nuur kale bawlos ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadiisii labaad ee reer tasaloniko codobka labaad aayadaha sagaal ilaa labaiyo toban sida tan kaas imaatinkiisu waa sida shuqul shayddaan oo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaabiyo beena oo dhan iyo khiyaanada xaqdarrada oo dhan waxaana leh kuwa lumaya maxaa yeelay waxa ay diideen in ay runta jeclaadaan oo ay sidaas u badbaadaan oo sababtaas daraaddeed ayaa ilaah ugu soo diraa wax qalad kaga dhex shaqeeya si ay beenu rumaystaan in kuwa aan runta rumaysan laakiinse xaqdarrada ku farxay kulligood la wada xukumo waxaa haddaba la barayaa belshaazar qaynuunka iyo nidaamka ilaah ku shaqeeyo qaynuunkaasu waa kii ilaa horey u caddeeyey oo ciise masiixna waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxana uu qoray cutubka shanaad aayadda saddex fartanaad sida tan waxaan u imid waxaan ku imid aabbahay magaciisa idinkuna waad i aqbali weydeen haddiise mid kale magaciisa uu ku yimaado kaasaad aqbalaysaan haddaba marka kuwo badan oo soomaaliya ay diidaan hadallada qoran ee injiilka sanadadii lixdamaadkii ayaa waxaa loo keenay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan markaasay aqbaleen waayo mid waliba ee ilaah dhabarka u jeediya wax kale ayaa u qarsoon oo waa qasab in labada daarood mid qof ku galo nin soomaaliya oo abwaana ayaa isaga oo wiilkiisa la talinaya ku soo gebagabeeyey tixdii gabayga ahayd xag un labada daarood ku daran haysxabakiin meele ninkii ilaah diida waxa uu aadayaa ama ka qayb qaadanayaa asnaam caabud oo beelshaazarna markii uu diiday ilaaha samada ee awowgii saldanada siiyey ayaau bilaabay in uu xurmeeyo oo dareejeeyo diimo qalaad oo ku dhisan ama aasaaskoodu yahay asnaamta waxayna isagii u keentay ama ku soo degay xukun waayo sanamku wax nool ma ahan oo markii aad u qayshato kusamata bixin maayo ugu dambayntii daniel waxa uu u sheegay belshaazar in fartan meesha ku qoran ay xag ilaah ka timi iminkana aynu egno maadada khusaysa daniel oo macnaynaya fartii lagu soo qoray daartii gidaarka boqorka haddaan markaa arrinka ka tixraano qorniinka ayaanu dhegeystayaal iminkana lasoo kala baxaynaa kitaabkii daniel baalka ee axdigii hore cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo waa tan fartii la qoray mene mene teqel ufarsiin haddaba ninkii aan garanaynin fasiraadda wax kale ayaa ay la noqonaysaa haddaan markaa horey idiinku sii wadno meeriska ayaanu eegeynaa haddaba ayadda xigta ee lix labaatanaad waxaana qoran sida tan waa kan waxaas fasirkiisii mene waxa ay ka dhigan tahay ilaah waa tiriyey boqortooyada wuuna dhammeeyey mene ayaa waxa ay noqonaysaa tirsi waxaana ay ka macno tahay in ilaah xisaabay boqortooyada baabalon waxaana soo kormaray tirsigooda ama nambarkooda oo waa wakhtigii ay tegi lahaayeen haddaba addoonkii rabbiga ee muuse ahaa ayaa waxa uu leeyahay nabar inaannu tirinno maalmaha cimrigayaga si aynu ku helno qalbi xigmad leh haddaba tirada ama xisaabta wakhtigayaga ilaah uunbaa garanaya oo goorta nambarkeenna dusha uu imanayo oo noloshayda adduun ay dhammaanaysana ilaah keliya unbaa og weli waxaanu horey idiinku sii wadi doonaa haddaba meeriska cutubka shanaad waxaanan eegaynaa dhegaystayaal aayadda toddobiyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan tiqalna waxa weeye kafadaha waa lagugu miisaamay oo waxbaa kaa dhinaaday haddaba macnaha tiqal waxa weeye culays baabilon ayaa waxaa la saaray miisaanka ilaah oo waxaa la ogaaday inay miisaankii ama heerkii ilaah doonayay ay ka gaabisay waxaa ku qoran kitaabka muujintii cutubyada labaad iyo kan saddexaad oo wax ku saabsan toddobada kiniisadood ee aasiyada yar waxaana aanu halkaa ku arkaynaa in sayid ciise masiix qalab ka mid a kuwii ooli jiray macbudka oo ah lambada sidaha ama shumacsidaha laba iyo tobanka god leh qalabkaasi waxa uu lahaa labaiyo toban god mid walibana waxaa lagu shubi jiray saliid markaasaa la daari jiray oo waxa uu ifin jiray inta ka dhex leh meesha quduuska iyo quduuska quduusyada qalabkaas labaiyo tobanka god leh oo loo yaqaano lambstan ayaa u taagan kiniisadda ciismasiixna waa kan sifaynaya kiniisadda oo ka bixinaya wax matarayaasha iyo kuwa aan miraha soo bixinaynin iyo welibana kuwa jillaafada u dhigaya wehelnimada masiixiyiinta waxaa rasuul boolos oo ka hadlaya maadada kala shandhaynta iyo kala sifaynta uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka saddexaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan oo leh laakiin haatan sharciga la-aantiis ayaa xaqnimada ilaah la muujiyey waxaana u marag furay sharcigii iyo nebiyadii waxaana weeyaan xaqnimada ilaah ee lagu helo rumaysadka xagga ciise masiix oo u ah in alla inta rumaysato oo dhan waayo kala duwanaansho ma leh maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah haddaba ilaah waxa uu miisaamaa ficilada dadka oo dhan waxaana soo baxday in dhammaan la wada dambaabay oo la gaari waayey ammaanta ilaah maadaama ninkan belshaazar ah la miisaamay oo ay u soo baxday inaanu gaarin heerkii ilaah ka doonayay ayaa iminka waxaa ku soo dhacaya inkaar oo waxaa warinaya nebi daniel waxaana qornigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daniel cudubka shanaad aayadda sideed iyo labaatanaad waxaana qoran sidoo tan feresna waxa weeye boqortooyadii waa la qeybiyey oo waxaa la siiyey reer maaday iyo reer fares haddaba sida qornigu leeyahay boqortooyadii babilon waxaa kala qaadanaya oo qaybsanaya reer maaday iyo reer fares waxaa markaa dhinaca kale laga eego haddaba haatan meesha ka baxaya madaxii dahabka ahaa haatan waxaa xukunka qabsanaya boqortooyadii masaalkeedu ahaa naxaasta inta ka hooseysa madaxii dahabka ahaa ee boqor nebukadnesar ku arkay ekaantii uu ku riyooday haddaba taasina waxa ay muujinaysaa in ilaah ugu sarreeyo boqortooyooyinka dunida oo dhan yaxisqeel ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo labaatanaad aayadda toddobiy labaatanaad ee kitaabkii uu isagu qoray anigu waan afgambiyi oo afgambiyi oo afgambiyi doonaa iyada oo mar dambana siima ay ahaan doonto ilaa uu yimaado kan xaqa u laho oo isaga ayaan siin doonaa haddaba afgambigu wuu sii socon doonaa ilaa masiixu yimaado in sidaa la yeelana way wanaagsan tahay maxaa waaye kelitaliyayaashu waxba ma hambeeyaan haddii loo daayo in dal ay xukmaan ha yeeshee ilaa waxa uu xukun ka qaaday sannadadii lasoo dhaafay macangegin waaweyn sida stalin hitler iyo mussolini waxaa haddaba taasu ay muujinaysaa in ilaah amarka leeyahay oo masiixuna waa dhagaxa lagu soo tuuray ekaantii nebukadnezar oo kala burburisay ekaanta sida ku qoran kitaabkii daniel cutubka labaad aayadda afariyo soddonaad waana kan boqortooyadiisa dunida ka taagi doona maalin maalmaha ka mid ah haddaan horey idiinku sii wadno haddaba dhegeystayaal meeriska cutubka shanaad ayaannu iminkana idiin akhriyeynaa aayadda sagaaliyo labaatanaad waxaana qornigu ku leeyahay sida tan markaasaa belshaazar amar bixiyey oo waxa ay daniel u xidheen dhar gudguduudan qortana waxaa loo suray ama geliyey silsila dahaba markaasaa la naadiyey in uu noqonayo taliyaha saddexaad ee boqortooyada haddaba mar kale ayaa waxaa la leeyahay taliyaha saddexaad marka waa dhab in belshaazar ahaa taliyaha labaad oo kitaabka danielna waa mid ku taagan xaqaa'iqa nebonidas ayaa bilxaqiiqa ahaa boqorka belshaazar oo uu awoowo u ahaa nebukadnezar ayaa isna noqday qofkii labaad ee u sarreeyey boqortooyada haddaan soo gunaanano haddaba kitaabka ayaanu dhegeystayaal iminka idiin akhriyeynaa cutubka shanaad aayadaha soddon ilaa koob iyo soddon waxaana qoran sida tan habeenkaasaa la dilay belshaazar boqorkii reer kaldayin oo dariyus oo ahaa reer maaday oo laba iyo lixdan jir ahaa ayaa boqortooyadii qabsaday
masiixa qufkiida jinnaa la darse aboo hana dayrin dadkaagane
leexa daraadeen loo dilayo abow hana dayri dadkaaganehe tariiqi shayddaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaganehe
digaagi la daadshana daahiriye abow hana dayrin dadkaaganehe dabiibkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaaganehe
inaad soo degaysaan diyaaru nehe abow hana dayrin dadkaaganehe dibsoo noqodkaaga macaan dafirne abow hana dayrin dadkaaganehe
sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wabanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimeylada inoogu soo diri kartaan dhegeystayaal cinwaanka yahu-ga oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibaleka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin